ugu horreyn baa dad magacaaga ku bilowday seed u aragtaa cudurkan anoo aamine maxameda cudurkayga cudurkaa igu dhacay somalilan iyo ameerikii meel walba haya ee ka taagan anigu waan ku qanacsanay xumaan kuman qaadin maxay tahay anigu beydkayga xalaasha haban ka qaaday waana ku samirsanay waxaad tilmaantay inaad qoyskaaga iyo saygaagii ka qaaday hadda ma nool yahay isagii maay wuu geeriyooday hadda muddo intee leg baad la nooshay aamina toban sannadood labadii kun iyo shantii bishii labaad baa layga helay waa hagaag muddada intaa leeg ee tobanka sannadood oo dee dabcan muddo dad badan baa aaminsana inaanay muddada intaa leegna noolaan karin ama cudurka marka qofka asiibaba aysa hore ka geeriyoonayaan sideed ula soo noolaatay dad bulshada la wadaagta alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan ula soo noolaaday horta aniga dhibaato aada iyo aada iyo aada u badan baa ila kulantay takoor badan baa ila kulmay faquuq badan baa ila kulmay haddana dhown weer maskaxdaydan dhisay waayo waxaanan isku maquumamaynin inaan xumaan ka qaadin baan arkayaa maantii layga helo la sheegina maxaa dhakhtarku taliisiyo igui maxaad maxaad samayn doontaa aaminay waxaan ku idhi tiirka ilaahay baan cuskaday bacdamaama saygiygii iga yimi tiirka ilaahay baan cuskaday taasaan horta bulshada kula noolay haddii laygu caayo haddii laygu faquuqo haddii laygu takooro midnaba anigu naftayda ma dhibaateeyo kolley dhibaatada ciyaalkayga oo caafimaad qabaa marley waan ka damqadaa waxaan dhaha ciyaalkayga haygaga odhanina way caafimaad qabaane laakiin aniga haddii wax walba laygu leeyahy waan dhaafaa waan arkaa waayo waan ku samraa markaa wadka idinku dirirka xidha baa baan idhahdaa waayo amina markaynu eegno dabcan waxaa tii dhibaatooyin badan baa iga soo maray xaggee kaaga yimaadeen dhibaatooyinkaasi dhibaatooyinkaas waxay iga yimaadeen markii ugu horreysay kow faamiligeyga iga yimaad mar labaadkii faamiligeyga waan ka dhex baxay ururka talawadaag laydhaa ayaa aniga laygu aasaasay inanba iga horreysay inantii labaad baan ahaa ururkaasaa ii sameeyey aqal baybeya baybeygan soomaaliga oo laba qola meel baa lay dejiyey meeshii markii la dejiyeyna meesha waxaa lahaa qolo faamiligeygaaba lai weydiiyey waan sii deganaa kabacdi markii dambena alxamdulilahi rabbilcaalamiin hay-adda u n d b baan lacag ka helay lacag ilaa shan boqoloo dollara qolo kalena shan boqoloo dollar baan ka helay hay-adda maxay tahay soosna shan boqoloo dollar baan ka helay intii baan isku darsaday kun iyo shantii baa jago laiga siiyey jagadii baa lai dhisay talawadaag ii dhistay alxamdulilahi rabbilcaalamiin qoligii barandaa laiga dhisay waa sidaa sheekada bulshada oo kale la macaamilkeeda hadday noqoto dukaamadaad ka adeeganaysay hadday noqoto dugsiyadii carruurta oo kale hadday noqoto xaafadihii jaarka usoo wareegitaankii oo kale de dabcan waxaa jira hanaan macaamila oo bulshada laisku dhex galo iyada taasi ma ula mid tahay bulshada mise iyadana saameyntani way la mid tahay may suuqa weyn baan kasoo adeegtaa saddex ciyaalaan haystaa mid ugu yar iyo labada kalena wax tacaliin waabaan uga tanaasuleyba waxbaba ima bartaan ciyaalkaygu waayo markaan arkay hablihii ila midka ahaa oo madrasadihii macalimiintii uga soo riyeen malcaamadihii waa macallin qur-aan diinteenna islaamkaa ku dhisanba lasoo eriyo layidhi hooyada ayaa abahaba qaba een arkay waan ka tanaasulay horta tacliin walaa iskuol walaa madrase marka hadda carruurta waxba ma bartaan waxba ma bartaan tobankaas sannadood markaad eegayso mayse soo bedelayaan dadka fikirkooda mise weli halkii bay taagan yihin wax bedelaadii ma jiro waxa weeyaan diinteenna horta waa diinta islaamka waa diin macaan salaadii baa la tukanayaa xanuunkan xanuuno ka xun baa jira macaankaa ka xun dhiikarkaa ka xun kansalkaa ka xun oon la noolaashaba lahayn xanuunka intaaso sanaa baan la noolay alxamdulilahi rabbilcaalamiin shanta waqti baan tukadaa waan ku samray ummad ma dhibo laakiin aniga waa lay dhibay laakiin ilaahay baan ku reebay habase haatee bini aadamkii fahamkoodiibaa yar xanuunkan marka laa qofkaas xanuun kula nooliyey wataa wataa wataa wataa dukaamadaad sheegaysid waaban uga tegayba suuqa weyn baan ka adeegtaa walaa qudrad walaa sonkor walaa raashin dukaamada waaweyn intaan suuqa kasoo iibsado bakhaarada ayaan baska soo saaraa waaban uga tegayba dukaamada iyaga de dabcan qof bulshadii ku nool oo caafimaad ahaan iyo jir ahaanba caafimaad qabaatee marka halkaa shayda laga arkayo de ilaahay baa qof kasta xanuunka ku keena sideed bulshadii oo kale haddii ragga qaar ku damaaciyaan ama ay dhacdaba de in ay kula hadlaan sied u ilaalisa adigu dhinacaaga mas-uuliyaddaada ka waran waan u sheegaa dhowr nin baa aniga doonayba inay ii fadhiistaan waxaan ku idhi xanuunkaasaan la noolay alaankaa mid baaban isaga taaglaayba